إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يقول الله جل وعلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا waxaynu ku jirnay aayaadku ilaahay kaga warramay qaswadii cadiimka ahayd ee qaswatu alaxsaab waxaanu ilaahay jalla wacalaa sheegay xaaladda meesha ka jirtay iyo gaalo siday isugu soo gaashaan buuraysatay islaamka iyo tirtiriddiisa in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa lagu tala galay in la dabarjaro amaba waxa weeyaan guryahooda dhexdoodii lagu baabi'iyo yuhuud iyo quraysh iyo qabaa'il kale ayaana qadiyadda noocaasa isu bahaystay waxau ilaahay inoo sheegay uu ka warramay muslimiinta iyo wixii ay sameeyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo siday magaalada difaaceeda ama dhufayska ugu samaysteen waxau ilaahay inooga warramay dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam madiine la joogay xaaladdii soo martay ee adkayd iyo waxa weeyaan rasuulka iyo saxaabada radia allahu tacaala canhum xaalkoodii oo waadix ah iyo waaqicii meesha ka dhacay baa la sawiray oo u ilaahay bayaamiyey dadkii meesha joogay inay kala baxeen ayu dad ilaahay rumaysan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diinta ilaahay inay difaacaan ku talagalay ilaahayna isku xidhay iyo kuwo munaafiqiin ah oo waxa weeyaan gaala gaala raac noqday iyo kuwo muthabitiin ah oo ciidankii islaamka inay waxa weeyaan niyadda ka dilaan oo ay baabiyaan ku talagalay oo iyaga waxa weeyaan niyadjab ku ridaan intaba ilaahay waa ka warramay intaba ilaahay waa ka warramay waxaanaynu tilmaanay ciidanka gaashaanbuurta inuu toban kun oo ciidana ay ahaayeen rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa dagaalkaas yacni waxa weeyaan adag u babac dhigtayna kun bay ahaayeen kaanuu alfan sida saxiixa ku sugan sida xadiiska jaabirba ku soo aroortay ilaahay waxa uu yidhi yani waxaa kuugu filan sawirkan ilaahay waxa uu tilmaamay inay quluubtii kalxamaha soo gaadhay oo cabsii dadkii isugu timi oo si loo difaaco magaaladii iyo muslimiintii loo badbaadiyo yacni god la qoday arrinta noocaasa waxaynu tilmaannay inay raacday gaajo ay wehelinaysay iyo ciidanka zaadku uu ku yaraa dhaxan aada u fara badan oo dhacaysay kullu haada waxa ay tilmaamayeen shiddada ay leedahay dagaalkaasi ilahay wuxuu yidhi yaxsabuuna alaxzaaba munaafiqiintu ilahay weli ka warramaya yaxsabuuna waxay u malaynayaan alaxzaaba gaashaanbuurtii lam yadhabuu inaanay tegin markay gaashaanbuurtii jabeen ee ilaahay jalla wacalaa ciidamadiisii uu ku salliday ee lagu yidhi ciidankii waa tegey ee ilaahay siduu sheegay fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha dabayl iyo malaa'ig lagu salliday dabayshaana nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay in magaceeda la yidhaaho saba nusirtu bisaba waxaa laygu gargaaray yacni waxa weeye dabayshaas saba la yidhaahdo bisaad ayaa laygu gargaaray wa uhlikat caadun bidabuur saxiixuu ku jiraa ilaahay markau markay nimankaasi guure guureeyeen ee ay qaxeen ayaa gaala munaafiqiintii markii lagu yidhi gaaladii waa tegeen gaashaanbuurtii way tegeen ilaahay munaafiqiintii buu xaalkooda ka sheekeynayaa fulaynima halkay ka gaadho wuxuu ilaahay leeyahy yaxsabuuna alaxzaaba waxay u malaynayaan gaashaanbuurtii lam yadhabuu inaanay tegin oo waa rumaysan layihiin wain yaati alaxzaabu buu ilaahay yidhi hadday gaashaanbuurtu yimaadaan oy mar labaad soo noqdaan yawadduu waxay jeclaysan lahaayeen low annahum baaduuna inay ku libdhi lahaayeen oo ku maqnaan lahaayeen fil acraabi miyiga iyo reer miyiga dhexdooda oo ay miyi joogi lahaayeen oo magaaladaba aanay idinla joogeen saasay jeclaan lahaayeen yasaluuna xaalay dadka weydiinayaan can ambaa'ikum yacni waxa weeye warkiinna waxay jeclaysan lahaayeen buu ilaahay leeyahay hadday gaashaanbuurtu mar labaad soo noqon lahayd inaanay madiine horta aaggeeda joogi lahayn oo miyigaa intay iska joogi lahaayeen deedna ay warkiina waraysan lahaayeen war maxamed iyo gaashaanbuurtii maxay kala yeeleen ma la tirtiray maxamed iyo ciidankiisii a mise gaashaanbuurtii baa la jebiyey yani inay warkooda warkiina sida remiiga meelaha idinka waraystaan ayay jeclaan lahaayeen meesha ciidanka iyo dagaalka iyo dhibku ka taagan yahiin ay ka fogaadaan ilahay wuxuu ka war may dhicin qadiyadani oo axsaabtii may soo noqon laakiin ilaahay wuxuu ka warramayaa bicilmihi albaliiq hadduu soo noqon lahaa nimankaa fulaynima halkay ka gaadhay inay xataa sidaa jeclaan lahaayeen ilahay wuxu uhi walow kaanuu fiikum hadday idin dhex joogi lahaayeenna maa qaataluu ilaa qaliilan in yar mooyaane may dagaalameen wax kale hadday idin dhex joogi lahaayeenna waxba idinmay tareen inta yaray dagaalamayaann waa maxay waa inay cid istusayaan ama ay isleeyihiin yani waxa weeye haa la arkay inaad meesha joogteen oo hadhowta aad tidhaahid yani ha yani anna meesha waa ka muuqday haniimada iyo wixii la helo si aad u heshaan ama in yaroo ay isleeyihiin bal nimankii way baqeen yaan laydin odhanine intaasun ba arki lahaydin ilaahay waxa uu sheegay munaafiqiin iyo xaalkoodu sida uu yahay iyo inaanay marnaba islaamka inay u gargaaraan aanan jeclayn laba sifo oo xunxun baanu ilahay munaafiqiin ku sheegay waa jubni oo waxa weeyaan fulaynimo ah iyo bukli oo bakhayltinimo ah dhabcaalnimo iyo fulaynimo qofka isu raacaan khayr badan khayr khayr yani waxa weye shar shar ka maqani ma jiro shar ka maqani ma jiro saa ogeed ba ilahay labada ugu sheegay oo inay bak bukhale yihiin xaggee laga qaato ashixatan calaykum soo ma arti ashixatan calaykum inaad guulaysataan ama haniime heshaan ama ay hub idi iyo saad iyo saanad idin siiyaan intaba waa idin kala bakayleen ilahay wuxu uhi laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuuli illaahi rasuulka ilaahay uswatun ku dayasho xasanatun wanaagsan ku dayasho wanaagsan baa nebiga sala allahu alay wasalam idinku sugnaatay liman qof bay ugu sugnaatay kaana yarju llaha ilaahay rajaynaya iyo walyowma alaakhir maalinka dambe iyo bacsiga iyo qiyaamaha rumaysan aakhira iyo in laysxisaabinayo rumaysan ilaah iyo rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam rumaysan waxa ay sheegeen inay xaq yihiin rumaysan waxa weeyaan qofkaas ayay ugu sugan tahay waxa weeye ku dayasho ayb ilaahay wuxuu uhi liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir ninkii ilaahay rajaynaya maalinka dambena rumeeyey wadakara allaha kahiiran ilahayna in badan xusay nacam aayaddan waxay culammadu sheegeen in macnaheedu siyaaqan uu ugu jiro rasuulka sala allahu calayh wasalam ku dayda muslimiinay munaafiqiinha ku dayanina oo nebigu waa sabray waa dulqaatay ciidankii gaalada ahaa waa u babac dhigay ilaahay ayuu isku xidhay rabbigii buu tala saartay asbaabtiina waa qaatay sidaa uu nebigu sameeyey ku dayda uswaa idinku sugane siduu u sabray u sabra waxaanay culimmada islaamku sheegeen sida xaafid ibnu kathiir iyo kayrkii in aayaddani ay tahay asal cadiim ah oo ka mid ah yani waxa weeyaan usuusha islaamka waxa u yihi xaafid ibnu kathiir hadihi alaaya aslun kabiirun fi اtaأsi birasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam fi aqwalihi wa afcaalihi wa axwaalih walihada amara allahu tabaaraka wa tacala bitaasi bاnabiyi salى اllahu عalيه wasalam ywma alaxzaab fi sabrihi wa musaabaratihi wa muraabadatihi wa intidaari اlfarji min rabbi caza wajal aayaddani waxa weeye waa asal iyo udubdhexaad weyn oo qofka muslimkaa faraya waajibna kaga dhigay inuu nebiga salى اllahu alيه wasalam ku daydo fi kuli shay jihaadkiisa inaad kaga dayato cibaadadiisa inaad kaga dayato yani waxa weeyaan suluugiisi iyo dhaqankiisii nebiga sala allahu alay wasalam in lagaga daydo sunnadiisii in lagu dhego fii jamiici diin nebiga sala allahu alay wasalam lagu raaco sidaasay aayadda macnaheedu sheegaysaa kadalika in nebiga calayhi salaatu wasalaam lagaga daydo sabirkiisii iyo rabbi xidhnaanta uu ku xidhnaa oo ilaahay xusaayey nebigu sal allahu alay slam saxaabada muxuu geeraar uga dhigay markii xaaladdu adkaatay allahuma ina allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira fakfir lilansaari waesh walmuhaajira markaas iyaguna waxay lahaayeen naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala alislaami maa baqiina abadan ilaahayow buu lahaa nebigu sal allahu alayh wasalam nololima jirto dhabihi ilaa nolosha oo waxa weeyaan waaraysa ilaa nolosha aakhira mooyaane ilaahu ansaar iyo muhaajiriin u dembi dhaaf markaas iyaguna lahaayeen waxaanu nahay kuwii waxa weeye nebi maxamed kula ballamay inay u nusreeyaan u gargaaraan xaqa ku dhegaan naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala alislaami maa baqiina abadan rasuulku sala allahu alayh wasalam saxaabadu markii ay ku adkaatay xaaladdu waxay ku leeyen nebi maxamedo maxaanu yeellaa waa nagu adkaatay xaaladdu rasuulku sal alla alay slam wuxu uhi waxaa tidhaahaan u fiirso wadakar allaha kaiiran allahuma astur cawraatina wa amin rawcatina saasuu ku yidhi nabigu alayh salatu slam waxaa tidhahaan ilaahayo cawradeeda astur mid adduunya mid aakhiraba ilaahay astur ilaahu maanta gaala ha noo jebin ilaahu waa naga badan yihiin ee cadudda ha naga siin ilaahay nooga hiili ma aragta hadda wa amin rawcatina ilaah waxaanu ka baqaynana rabbi ou naga amnisi nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi allahuma munzil alkitaab mujriya asaxaab haazim alaxzaab allahuma hazimhu wansurna calayhi ilaahu nooga gargaar markaa saasuu nebigu alayh salatu wasalaam ilaahay ugu ugu xidhna muslimiintana waxaa la farayaa inay nebiga calayhi salaatu wasalaam ku daydaan qofka waa muslimka waxa waajiba inuu sunnada rasuulka sal alla alay slam raaco ilaahay waxa uu sheegayaa munaafiqiin buu ilaahay waxa uu waadixiyey bitafsiil xaalkoodu siduu ahaa soo ma talo muuminiintii maxay yeeleen ilahay wuxuu ihi walamaa ra'a almuuminuuna markay muuminiintii arkeen kuwii ilaahay rumeeyey iimaan dhabi iyo rasuulkiisa iyo wixii laydhi rumeeya kuwii rumeeyey markay arkeen alaxzaaba gaashaanbuurtii qaaluu waxay idhaheen haadaa kaasi maa wacadana allaahu wuxuu ilaahay noo yaboohay weeye iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu wuxuu noo yaboohay weeye wa sadaqa allahu ilaahay run buu sheegay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisuba run bay sheegeen wamaa zaadahum buu ilaahay yidhi in laysu soo gaashaan buuraystay oo laysugu soo habar wacday umay ziyaadinin ilaa iimaanan iimaan mooyaane iyo wa tasliiman hoggaansi ay ilaahay iyo xukunkiisa iyo sharcigiisa iyo qadaagiisa iyo qadarkiisa u hoggaansamaan mooyaane ilaahay waxa uu leeyahay muuminiintii markay xaaladda arkeen ee in gaala isu soo habar wacatay yuhuuddeedii iyo qurayshdeedii iyo waxa weeyaan qabaa'ilkii kaleba oo xataa reer bani qurayda oo dee ballan ka dhexeeya ay ballankii jebiyeen sidaas markay dhacday ay gaa munaafiqiintii salbabaqeen ay ka kala yaacday muuminiintii waxay yidhaaheen wixii ilaah iyo rasuulkiisu inoo yabahana inoo sheegeen tan weeye maxaa wacdiga ay saxaabadu haadaa maa wacadana allahu wa rasuuluhu maxay uga jeedaan ama maxaa looga jeedaa laba tafsiir baa lagu sheegay tafsiirka koowaad waxa weeye in la yidhaahdo haadaa maa wacadana allahu wa rasuuluhu waxa weeyaan ilaahi jala wacalaa qur-aanka waxa uu ku sheegay in lays imtixaami doono ah in lays imtixaani doono ayuu ilaahay jala wacalaa qur-aanka ku sheegay oo ilaahay waxa uu yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljanna walamaa yaatikum mathalu aladiina khalow min qablikum maxaa ka dambaysa masatum albaasaau waaldaraau wazulziluu xataa yaquula alrasuulu waladiina aamanuu macahu maada mataa nasru llah ilaahay waxau yihi ma waxay filayaan u malaynayaan in jannada la yska gelaya miyaa loo malaynaya iyadoo ilaahay aanu dadka imtixaanin oon la ibtilan oo la kala saarin ninka iimaankaasi dhab uu ka yahay iyo midka uu sheegasho ka yahay ee dhuumanaya ee munaafiq ee gaalnimada qarsanaya ilaahay wuxuu yihi dhici maysa taasi ilaa iyo sidii kuwii idinka horreeyey laydiin ibtileeyo oo laydin imtixaamo o laydiin jarribo ilahay wuxuu ihi kuwa idinka horreeyey masatumulbaasaa wadaraaw ah nicmo iyo gallad iyo deganaansho iyo amni iyo reynreynno waa soo martay dhibaato iyo dayq iyo cidhiidhi iyo colaadna waa soo martay wazulzilu bu ilahi waa la gilgilay xataa oo waa la imtixaamay xataa yaquula arasuulu waladiina aamanuu maca mataa nasrullah ilaa rasushii iyo ciddii la socotay ay yidhaaheen hortooda goormaana loo gargaaraya ilahay muxuu qur-aanka ku yidhi aliflaamiin axasiba annaasu an yutraku an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim maxaa ka dambeeya falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkadibiin marka saxaabadu hadalka ay leeyihiin haadaa maa wacadana allahu wa rasuuluhu waxaa looga jeedaa culimadu idhaaheen waa ibtilaagii ilaahay uu noo sheegay in layla imtixaami doono kii laftiisii weeye kani waa imtixaankii marka waa inaynu ka baxnaa ilaah iyo rasuulkiisuna run bay noo sheegeen in qofka muslimkaa la ibtilaynayo a farajka ay noo ballan qaadeenna waa mid inoo imanaya haddaynu inagu eelkii noqono ma aragta hadda ilahi muxuu uhi walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum laclawm lakin maxaa ka dambeeya in kuntum muminiin sidaa waa lagu fasiray hada maa wacdana allah warasuuluhu waxaa kaloo lagu fasiray hada maa wacdana allah warasuuluhu waa wuxuu nebigu yaboohi inoo ballan qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ee ahaa inaynu kisra inaynu ruum iyo furus iyo yaman ama xijaas oo dhan aynu qabsan doono ballankii rasuulku inoo ballan qaaday baa nayloo sii jarribayaa nooca ahaa ilah iyo rasuulkiisuna run bay inoo sheegeeno odhan maynay siday yidhaaheen munaafiqiintu maa wacdana allah warasuuluhu ilaa eesh ilaa quruuran ee ilaahay rasuulkiisu ballankay inoo qaadeen iyo wacdigay inoo sheegeen run weeye waanu dhaboobaya walow maanta hal waxa weeyaan halaysugu halaysugu keensoo habar wacdee waynu gaaraynaa guushaas labada tafsiir markaad eegto tafsiir waa yacni waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay qisada lafteeda oo tafsiirka sheegaya hadaa maa wacdanala wa rasuulu in looga jeedo fadxigu nebigu u ballan qaaday markuu dhagaxa ku dhuftay inay ruum furan doonaan furusna furan doonaan yacni xijaas oo dhanna qabsan doonaan kaasi waaqacaduu ka mid ahaayo waaqic isaga u munaasibsan soo ma ka kale laftiisuna ma diidayo oo dee ibtilaagii nooc ka mid ah inay tahay axzaab ma diidaayo sidaa awgeed ma suurtagalta in lagu wada xambaaro aayadda mumkin wala ma yumkin ayb wma zaadahum ilaa iimaana wa tasliiman buu ilahay yihi ibtilaagii la ibtileeyey muuminiin wuxuu u siyaadiyey iyo qadiyadaasi iimaan xidhnaansho ilaahay ay ku xidhan yihiin dikrigiisii ay badsadaan ilaahay ay waxa weeyaan xaggiisa u yaacaan rabbigay ku xidhnaan rasuulkiisii iyo sharcigiisiiay u gargaaraan maaragtaad waxaana ahlu sunnati waljamaca qabaan iimaanku waanu ziyaadaan waanu nuqsaamaa soo saama min usuuli ahli sunnati waljamaca ana aliimaana yaziidu bimaada yaziidu biaacati illahi ilahay aacadiisa ayuu ku ku ziyaadaa iimaanku daacadaasi noocay doonta ha noqoto daaca qalbiya daaca qawl kus qawl ah daaca waxa weeyaan ficil ah wahaakada wayanqusu bilmacsiya macsiyadana waa ku nuqsaamaa adiladeedana maxaa ka mid a wamaa zaadahum ilaa iimaanan tasliima ilaahay wuxuu ihi min almu'miniina mu'miniintuu ka mid yahay rijaalun rag baa ka mid a ragga oo sadaquu ka run sheegay maa caahadullaha calayhi waxay ilaahay kula ballameen fa minhum iyagu ka mid ahaaday man mid baa ka mid a qadaa naxbahu cahd yacni waxa weyaan ajashiisii gutay oo cahdigiisii oofiyey ama nadarkiisii oofiyey qadaa naxbahu naxbahu waxaa lagu fasiray ee ajalahu dhintay waxaa kaloo lagu fasiray qadaa naxbahu ay cahdahu cahdigiisii mid oofiyey wa minhum waxaa kaloo lagu fasiray qadaa cahdahu ay nadrahu nadarkiisii mid oofiyey wa minhum iyagu ka mid ahaaday man yantadiru mid sugaya wmaa badeluu buu ilahay yihi may bedelin tabdiilan bedel may bedelino ballankii kamay bixin sida munaafiqiintu sameeyeen ilaahay wuxuu yihi liyajziya allahu saadiqiina ilaahay wuxuu muslimiinta u ibtileeyey oo arrintaasi u dhacday oo waxa weeyaan dhibkani uu idiin qabsaday liyajziya allahu si uu ilaahay u abaalmariyo asaadiqiina kuwii runta sheegay bisidqihim runtoodii loogu abaalmariyo yani ibtil oo loo dadka loo kala saaro wayucadib almunaafiqiina si uu ilaahay munaafiqiinta u cadaabay in shaa hadduu doono aw yatuuba calayhim ama uga toobad aqbalo ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday ahaa yahayna ahaana doonaa ghafuuran raxiiman alla dembi dhaaf badan oo ciddii toobad keenta ee nifaaq ku dhacday ee nebiga sal alla alay saxaabadiisa hoojisay ee cahdigii ay gashay ka baxday ee toobad keenta ilahay mid ka toobad aqbalaya raxiiman ilahay miduu naxariis badan ba ilahay wuxuu ihi waradda allahu aladiina kafaruu ilaahay kuwii gaaloobay waa celiyey bikaydihim xaala kownihim multabisiina bikaydihim iyagoo cadhadii cadhadii keentay ay la buuxaan ah oo qofku hadduu cadhadiisa oofiyo oo waxa weeyaan uu cadho burburo wuxuu rabay sameeyo cadhada waa ka badaa sooma ilahay wuxuu le cadhadii kamay biine iyagoo isku hilan bay noqdeen waradda allahu aladiina kafaruu ilaahay kuwii gaalada ahaa waa celiyey bikaydihim xaala kownihim multabisiina bikaydihim iyagoo cadhadoodii ku dheehan oo lab cadho buuxa ah lam yanaaluu khayran buu ilaahay yidhi wax allaale waxay gaareen ma jirto wakafa allaahu lmu'miniina ilaahay waa kaga filaaday mu'miniinta alqitaala dagaalkii wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaa yahaynu ahaana doonaa qawiyan alla xoog badan cidika cidika lib helin casiizan alla sharaf badan oo waxa weeyaan casiizahoo aan cidi waxa weeyaan xukunkiisa u birdhigan ilaahay waxa uu sheegayaa muuminiintii yowm yani waxa weeya muuminiinta inay ka mid yihiin rag ballankii ay qaadeen oofiyey aayaddani waxay ku soo degtay anas ibnu nadar camu anas ibnu maalik anas ibnu nadar oo ah anas ibnu maalik adeerkii ayay kusoo degtay aayaddan waxa uu ahaa saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid a beder ayuu ka maqnaa oo aanu xaadirin mar allaala markii la yidhi beder baa dhacdo waa lagu kala baxayo yowmulfurqaan baad maqnaatay buu aada uga xumaaday deedna wuxuu ihi walle haddii ilaahay dagaal dambe aniyo gaalo oo nebi maxamed iyo gaalo is hayaan indhaha ii saaro la yarayanna allaahu ma aladii asnac ilaahay arkee waxaan dhigo geesina uu ahaa maalintii axzaab waxaan jeedaa maalintii yowmu uxud cafwan yowmu uxud baa yimi yowmu uxud markuu yimi ayaa waxaa dhacday dagaalkii gaalada iyo muslim markay fooda isdareen sidaa og tihiin gaalaa lala kacay markii horeba isla markiiba gaaladii waa la fujiyey hase yeeshee saxaabada rasuulka sala allahu alay slam qeyb ka mid a mukhaalafo sameeyey mukhaalafadii ay sameeyeen baana muslimiinta intii kala jebisay markii dadkii yaaceen ee ciidankii muslimka xaggana laga dhabarjebiyey xaggana lagaga soo noqday shaydaanna intuu yacni waxa weeyaan afka gacanta iska geliyay u yihi maxamed waa dhintay ibliis ayaa dadkii ninba meeshii ku beegnaa ka baxay wax yaaca wax iska fadhiista wax waxay sameeyeen garan waaya way ka baahday soomaalida waxay dhahan qofku markuu waxba garan waayo hebel waa ka baahday xaaladaasi markay dhacday baana sarkay ciidankii oo jabay ayuu xaggii gaaladu ku xigtay u kacay markaasuu saxaabadii wuxuu ku lahaa war xaggaa ku socotaa xaggaa xaggee u yaacaysa wallaahi jannadii waxaan ka urinayaa uxud dabadeeda dabeedna gaalada dhexdeedii buu galay aad iyo aad buu u dagaalamay in badanoo iyaga ka miduu ka laayay waana goor dadkii jabeen goortuu ku socdaa gaalada uu dhex gelaya isna waa la dilay meydkiisi waxaa la helay isagoo dhowr iyo siddeetan nabar ku yaallaan bal gaaladu meydkiisii wakti wareen bay ku sameeyeeno yacni waxa weeyaan waa la garan waayey inuu anas ibnu nadar yahay ilaa walaashii ay ku garatay farihiisii qaar ka mid a aayaddaas ninkaasay kusoo degtay sida ay saxaabada rasuulku sal lla alay sheegeen xadiisna kusoo aroortay min almu'miniina rijaalun sadaquu ma caahadula caleyh ballankii uu qaaday waa oofiyey soo ma weliba kelmad cajiib uu yidhi ilaahayow waxaan kaaga beri noqonayaa waxay nimankaa mushrikiinta ah ay samaynayaan waxaanan cudurdaar ilaahayow kuu weydiinaya waxa walaalahayga muslimiintaa ka dhacay maragtaada ilaahay waxaan kaaga beri noqonayaa gaala waxay samaynayso dee diintaadii bay rabtaa inay baabisiyo rasuulkaagii inay dilaan waxaanan ilaahayow kaaga cudurdaaranayaa walaaladay waxay sameeyeenoo inay jabeen ah waxay yidhahen saxaabada qaarkood raggii geesiyada wallaahi maan isagoo sii socdaa ayuu nala hadlayay maanaanu awoodin wuxuu sameeyey inaanu awoodin aayaddaas sabu nusuulka saas sheegaya waa mid saxiixo saxiixa kusoo arooray ayib waxaa kale ahlulcilmiga qaarkood yidhahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullah calayhi waxaa looga jeedaa muscab ibnu cumayr iyo raggiisii axaadiistaa kusoo aroortayna waa jirtaa culimada qaarkoodna quweeyeen sida xaakim iyo behaqi iyo ismana diidayso oo raggii meeshaa ku dhintay ballankii ilaahay u qaadeen waa ka run sheegeen fa minhum man qadaa naxbahu ama muscab ha noqdo ama xamse ha noqdo ama anas ibnu nadar ha noqdo ama keyrkood ha noqdo ballankii ilaahay la galeen oo inay diintiisa u nusreeyaan ballankaasi goormay galeen bay culimadu dhaheen culimada qaarkood waxay dhaheen bacda beder oo anas ibnu nadar oo kale dee beder markii ay dhacday uu maqnaaday buu dhaartay culimada qaarkoodna waxay dhaheen ballanku waa kay baycatlcaqaba ku galeen culimada qaarkoodna waxa dhaheen maya ballanku waa kii uu nebigu beecada kaga qaaday ee ahaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u gargaaraan fi lmanshati baayacna rasuula llahi sala allahu alayh wasalam cala asamci wataaca fii manshatina wa makrahina wa waxa weeyaan wa atharatin calayna nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu ballan ugu qaadno kula beecatannay inaanu wakhti walba u hiilinno wakhti barwaaqaa iyo wakhti dhiba iyo wakhti aanu firfircoonnay iyo wakhti aanu daallanay iyo inaanu u diidno waxaanu carruurtayada iyo dumarkayga ka difaacayno ismana diidayaan intuba cahdi ay qaadeen bay ahayd waanay ka run sheegeen fa minhum man qadaa naxbahu kuwa cahdigoodii oofiyaa jira oo dhintay oo anas bin nadar iyo muscab iyo rag iyo kuwa la midka ah wa minhum man yantadiru kuwa sugayaa ka midoo cahdigii oofiyey inay inta dambe oofiyaanna sugaaya wamaa badeluu tabdiilan buu ilaahay yidhi wax beena ma sheegin may sheegin camalkoodii iyo qowlkoodiina isma khilaafin nifaaq iyo gaalnimana kama muuqanin nicmat taskiya wamaa badeluu tabdiilan kadalika reer axzaab saxaabada rasuulka sala allahu alay wasalam nebiga axzaab la joogtay rag noocaasaba ka mid ahaa oo raggiisa qaswat alaxzaab sababteeda ku dhintay sacad bin mucaad baa ka mid aha sooma inta lagu dhaawacay dhaawacii u dhintay waxayna culimadu dhahaan muslimiinta dhowr qof baa ka dhintay gaaladan ilaa toban baa laga dilay ayib ilaahay waxa uu leeyahay waxaa ilaahay ibtilaaga iyo imtixaankaa laydiin mariyey si ilaahay dadka u kala saaro oo kii run sheegaya wixii uu yani ballan iimaanka uu ka run yahay ka dhab yahay ee nusrada nebiga uu nusraynaya ay ka dhab tahay si loo ogaado kuwa munaafiqiintaana ilaahay kii aanu iimaankaasi dhab ka ahaynna loo ogaado oo ilaahay miyaanu markaaba ogeyn mee ilaahay waa ogaa laakiin oo wax ka qarsooni ma jiro iyadoon dagaalka dhicin buu ilaahay ogaa kuwooda munaafiqiinta iyo kuwooda saadiqiinta laakiin ogaalkani waxa weeyaan waa ogaal idhaar in la tuso oo ay muuqdaan waxa weeyaan dadka u muuqdaan la kala baxo ilahi wuxu uhi wayucadib almunaafiqiina in shaa munaafiqiintana ilahay uu cadaabo hadduu doono culimadu waxay dhaheen haddii ilaahay uu doono waa cadaabaya gaalnimaday ku dhimanayaan deedna saasay ahlu naar ku noqonayaan aw yatuuba calayhim ama ilaahay kuwa munaafiqiinta in ka mid ahba ka toobad aqbalaya oo ilaahay xaqa uu waafajinaya oo iimaankii markii hore ay sheeganayeen dhab ka noqonaya ina allaha kaana gafuuran raxiima ciddii toobad keenta gaalnimada ka soo noqota ee nebiga calayh isalaatu wasalaam hadyigiisi iyo waddadiisii qaadata ilaahay jala wacala waa waa u naxariisanaya waana ka toobad aqbalaya ilaahay waxa uu tilmaamay waradda allahu aladiina kafaruu bikaydihim liman khayr nimankii gaalo la odhan jiray gaashaanbuurtii waxa ala wixii ay kusoo talagaleen inaanay waxba ka gaadhin qaniimo may helin cidna may laynin magaalo may qabsanin a iyagiina waxba uma uma waxbana uma madhixin a nebiga waxba may gaadhsiin saxaabadiisa waxba may gaadhsiin a xoog iyo xoolana umay madxin ma aragta hadda dabayl baa iska dabaraa iska kaba raacisay intii kalena iyo malaa'igtii iyo ciidamadii ilaahay uu ku salliday marka fashilaad meeshii waa ka qaadeen ceelaadu waa iclaansadeen kuwoodii ballanka ballanka ku jiray ballankii waa buriyeen oo xaqiiqada wixii ahaayeen baa muuqatay wa maca dalik waxbana may gaadhin lam yanaaluu khayran ishkaal baa la yska weydiin karaa nimankani maxay doonayeen inay nebiga iyo saxaabadiisa laayaan oo islaamka dabarjaraan bay rabeen sooma ama khayr ba ahayd taasi hal haadihi kaanat khayran ma khayr ba ahayd mise macsiyo ayib oo khayran haddaa ilahi muxuu leeyahy lam yanaaluu khayran a yaa iiga jawaabaya qof quraan rabaa lam yanaaluu khayran ilahay muxuu ga cabiray haye waxay doonayan ma khayr bu aha haye hada huwa iyaga khayr u haystay lam yanaaluu khayran muctaqadkooda iyagu dee sidan baa khayr bay ula muuqato inay wanaag samaynayaan baba u haysteen inay diintoodii difaacayaan markaa saasaa khayr loogu tilmaamay wa ilaa waxa ay samaynayeen gaalnimay ahayd oo ay taqriirinayeen iyo waxay difaacayeenba wa kafa allahu lmuuminiina alqitaal ilaahay muuminiintiina dagaalkii waa kaga fillaaday oo ilaahay ciidamadiisii ayuu ku diray gaaladii nicamka ilahay bay ka mid tahay wa kaana allahu qawiyan casiizan macnaheedu waxa weeye ilaahay cid ka qaalib noqonaysa oo ka libin helaysaa ma jirto ah ciddii ilaahay la dagaalamaana cid xeradeed baaday wey ah sidaa awgeed ayaa ribada waxaa loogu tilmaamay in cidda samaysa ay ilaahay dagaal kula jirto dee nin ilaahay dagaal kula jira ama ilaahay uu dagaal kula jirana dee inaanay waxba u kabi u yeelmaynin waa macruuf aayaddan waxaan tilmaamayaa rasuulku sala allah alay slam markay gaashaanbuurti jabeen ay tegeen ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sida sulaymaan ibnu surud uu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka wariyey wuxuu nebigu yihi alaana naqzuuhum falaa yaqzuuna maanta laga bilaabo dib gaala inoogu soo duuli mayso wixii maanta ka dambeeya innagaa duulimaada buu nebigu calayhi salaatu wasalaam innaga ayaa duulimaad ah oo ficlan saas ayay ayay noqotay ilahay wuxuu yidhi wa anzala aladiina ilaahay kuwii ayuu soo saaray daaharuuhum u gargaaray gaashaanbuurta ee min ahlilkitaabi ahlilkitaabka ka mid ahaa min sayaasiihim buu ka soo saaray ilaahay dhufaysyadoodii waqadafa ilaahay wuxuu ku tuuray fii quluubihim quluubtooda alrucba argagax buu ilaahay ku tuuray fariiqan koox taqtuluuna waa laynaysaan wa ta'siruuna waa qafaalanaysaan fariiqan koox kale nabigu nabi alay salatu wasalaam wa ta'siruuna fariiqan kooxna waa qafaalanaysaan buu yihi ilaahay jala wacala ilahay wuxu uhi wa awrahakum ilaahay waxa uu idin dhaxal siiyey ardahum dhulkoodii iyo wa diyaarahum guryahoodii iyo wa amwaalahum xoolahoodii iyo wa ardan dhul lam tata'uuha oo aanaydin waxa weeyaan cag saarin wa kaana allahu calaa kulli shayin qadiira ilaahayna alla wax walba oga yani waxa weeyaan awooda wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahaa calaa kulli shay ilaahay wuxuu ahaa ayuu yahay qadiiran mid kale calaa kulli shayin shay kastaba nacam wa ardan dhul buu ilaahay idin dhexal siiyo lam tatawca weli aanaydun gaadhin oo aanaydun cag dhigin waanaynu sheegi doonaa waxa looga jeedo aayaadkani waxay ku saabsan yihiin niman reer bani qurayda la yidhaaho reer bani qurayda madiinay deganaayeen waxayna degan yihiin xaafad la yidhaha caaliyat lmadiina timirta madiina badankeeduna ka baxdo waxay jaar leeyihiin masjidka caanka ah ee masjid lqiblatayn la yidhaaho ayay caanka ayay leeyihiin jaar rasuulku sala allahu calayh wasalam waxa uu nimanka markuu madiine soo galay la galay ballan iyo heshiis inaan la isna aanu weerarin iyaga iyaguna aanay isaga weerarin ciddii madiine kusoo duushana inay meel uga soo wada jeedaan aragta hadda mar alaala markay gaashaanbuurtii arkeen ayay ballankii ka baxeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu gaashaanbuurtii ilaahay jebiyuu ayuu hubkii iska dhigay isagoo meedhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu jibriilu yimi markaasuu wuxuu ku yidhi nebi maxamed hubkii miyaad dhigtay markaasuu nebigu yihi haa markasu annagu haddaan malaa'igtii nahay maanu dhigin ilaahay wuxuu amar kugu siiyey reer bani qurayda in shaqo laga qabto maadaamay ballankii ka baxeen reer bani qurayda in shaqo laga qabto rasuulku sala allahu alay waslam hubkiisii buu xidhay saxaabadiina wuxuu ku yidhi laa yusalliyanna axadun minkum alcasra ila fii bani qurayda yaanu mid idinka idinka midi ku tukan salaada casar ilaa bani qurayda reer bani qurayda mooyaane yacni deg deg u baxa nimankaa isweera laga qabto waa in warkooda la caddeeya nimankaas nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisi waa dul degeen muddo shan iyo labaatan cisho ah ayaa xisaar iyo go'doon lagu hayay nimankiina dee nimankii ay islahaayeen waxbay n yani ay ay shalay iyaga dartood ballanka u fuliyeen waa iska ballanka u buriyeen waa iska tegeen gaashaanburti waa iska noqotay qorayshii wadankoodiiba iskaga noqo waddankeediiba iskaga noqotay ee kasoo duushay qabaa'ilkii kalena qaba reer katafaana dhulkoodii bay qabteen waxaa soo hadhay dee ciddii reer madiine ahayd iyo nebi maxamed iyo ciidankiisa soo hadhay reer bani qurayda markii xisaarkaa la saaray aakhir shay waxay oggolaadeen ay yidhaaheen sacad ibnu mucaad baanu ku go'naa inuu isaguna xukumo waa idinna xayaabo islahaayeen maadaama uu xaliif la ahaa sacadna waxa uu ku dhaawacmay qaswa yani waxa weeyaan dagaalka laftiisii oo isagoo dhaawaca buu masaajidka nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa uga dhisnayd tendho wuxuu sacad ilaahay baryey ilaahay ow haddii quraysh iyo isku ha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mar labaad dagaal isku hanan doonaan ilaahu haydilin ilaahu haddii cafwan ilaahayow haddii ree bani ree bani qurayda iyo aniga wixii naga dhexeeya waad ogtay ilaahu haddii reeb inta ree bani qurayda ishayga ishaydaasi warkooda ku degayso ilaahu haydilin deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam sacad baa la doonay waa la keenay markii la keenay baa la yihi nimankan warkaagay ku go-aanay balada xukun wuxuu ihi nebi maxamedow wax allaala waxaa qaangaadhay ee iyagaa kurkaa laga guraya dumarki iyo carruurtana waa iyo xoolahna waa la qafaalinaya ciddii aan qaangaadhin unbaa maanta la badbaadinaya saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam saxaabi ka mid ah oo ree bani quraydo ahaa wuxuu ihi maalintaa waxaan ku badbaaday maan qaangaadhin wayla waa dhiman laha nebigu calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu ku yidhi sacad waxaad ku xukuntay ilaahay xukunkiis laqad xakamta fiihim bixukmi illaahi wa rasul bixukmi illahi wa xukmi rasuuli riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo aray waxaad ku xukuntay wixii ilaahay uu kaga xukumay toddobada sano dushooda waxay ku tusinaysaa muwaafaqada uu saxaabigaas ilaahay jala wacalaa siiyey iyo mansilada uu lahaa aws baanu dee oday u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray in god la qodo godkii baa la qoday deedna saxaabadii waxaa lagu yihi wax allaala wixii qaan gaadhay kurka ka gura meydkoodana halkaa ku gura intii kalena sabi iyo kafaalasha laga dhigay maalintaas horta yuhuud madiina ugu dambeysay maalintaas ayaa yuhuud madiina ugu dambeysay ilaahay wuxuu uhi waanzala aladiina daaharuuhum sababta ay ciqaabkaa ku mutaysteenna waxa weeye cahdigii iyo ballankii ay galeen ay furi ay buriyeen wa anzala aladiina daaharuuhum ilaahay waxa uu soo dejiyey kuwii aladiina kuwaasoo daaharuuhum u gargaaray reer katafaan iyo quraysh iyo gaashaanbuurta ciddii u gargaartay ee min ahlilkitaabi ahlilkitaabka ka mid ah oo reer bani qurayde ee yuhuud ahayde min sayaasiin buu ilaahay ka soo dejiyey dhufaysyadoodii sayaasi waxaa la yidhahaa geesaa loodaa sayaasi la yidhahaa oo maxaa loogu bixiyey dee way isku difaacdaa soo ma markaa sayaasiya bimacna alxusuun baa looga jeeda wa qadafa fii quluubihim rucba argagaxna ilaahay waa ku tuuray oo way isdifaaci kari waayeen ilaahay wuxuu ihi fariiqan koox taqtuluuna waa laynaysaan wa ta'siruuna fariiqan ko intii kalena waa qafaalateen ilahay wuxu uhi wa awrasakum ardahum ilaahay dhulkoodii dhaxal buu idiin siiyo qaniibuu noqday oo ilaa maanta muslim baa haysta wa diyaarahum iyo guryahay deganaayeen beero badanna waa lahaayeen wa amwaalahum iyo xoolahoodii dahabkii iyo fidadii iyo wixii lamid a iyo wa ardan buu ilaahay idin siiyey oo idin dhaxal siiyey dhuloo lam tata'uuhaa weli aan idin gaadhin ama cag dhigin oo maxaa looga jeedaa baa layidhi culimada qaarkood waxay dhaheen khaybar baa looga jeeda culimada qaarkoodna waxay dhaheen maya makaa loo jeeda labada midna lama furan markaa sooma culimada qaarkoodna waxa me bilaad faris maadaamuu nebigu uhi faris baynu furan doono faris baa loo jeedaa iyo ruum culimada qaarkoodna waxay dhaheen waa ardan lam tada'uha waa beled kasta oo muslim uu qabsaday ilaa intuu qiyaamo ka dhacay isma diidayaan oo maalintaa kadib futuux buu ilahay muslimiinta u furay khaybar baa la furtay makaan la furtay ruum iyo furus baa kadib markuu nebigu alayh salatu salaam dhintay la furtay markaa isma diidayaan aragtaad ardan lam tadauha abubakr aljazaa'iri sheekhu wuxuu rajaxayaa in khaybar looga jeedo sababtuu u rajaxay miyaad garanaysa ah sheekha sheekh abubakar wuxuu rajaxayaa inay khaybar tahay limaada ree bani qurad ayay ahaayeen ha yuhuud ree khaybarna yuhuud nasabka waa wadaagaan soo ma kuwa ree bani qurayda waxa weeyaan intii fakatay hadday cidibo ka fakatayna halkaasay galeen ha aayaddana maxaa ku soo aroortay wa awrathakum ardahum ardiga yaa loo tiiriyey iyaga wa ardan lam tadawhaana ar iyagunbaa ardi ay iyagu leeyihiin weeyaanoo saasuu khaybar loogu rajaxay ma aragtaada siyaaqa aayaadka mararka qaarkood haddaad u fiirsato fiqi fiican baa ka soo baxaya wa kaana allahu ilaahi wuxuu ahaa yahayna calaa kulli shayin shay kastaba qadiiran mid kara ilahay wuxuu ihi qaswat alaxsaab halkaasi ku dhammaatay iyo khabarkeeda waxyaabaha laga qaadanayo na waxaa ka mid ah runtii aayaadka aynu soo marnay ilaah iyo addoommadiisa siduu ugu nusreeyo muuminiinta iyo sidqigooda iyo waxa weeyaan ilaahay siduu u waafajiyey inay sugnaadaan iyo siday rasuulka sala allahu alay wasalam hiil iyo hooba isla garab taageen saxaabadiisii munaafiqiin iyo akhlaaqdooda xunxun iyo inay wakhtiyada shadaa'idda la kala baxo qadriga iyo khiyaamada iyo caaqiba xumada ay leedahay iyo ballanburintu oo dee waa kuwa ka dheefay reer bani qureeda in gam laga siiyo oo la sakuumo ilaahay jala wacalaa iyo ballankiisa siduu ugu oofiye addoommadiisa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha nabiyu nebiyow nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam qul waxaad ku tidhi ahaa liaswaajika dumarkaaga waxaad ku tidhi ahaa in kuntunna haddaad doona haddaad tihiin turidna kuwa doonaya alxayaata dunyaa nolosha adduunyo iyo wasiinataha dhaldhalaalkeeda a cuntadeeda macaan iyo sharaabkeeda qabow iyo malaahideeda kala duduwan adduunyo haddii xiiso badan idiin hayo fatacaalayna kaalaya umatickunna aan idiin raaxeeyo wa usarrixkunna aan idin furo saraaxan furitaan iyo talaaq oo jamiilan wanaagsan oo aan afxumo iyo aflagaado iyo waxa weeyaan caymidna lahayn iyo dhibtoona laa darara fiihi wa in kuntunna haddaad tihiin turidna kuwa doonaya allaha ilaah iyo rasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara alaakhiratan nolosha aakhiro fa ina allaha ilaahay acadda waa u diyaariyey lilmuxsinaati kuwa wanaag samaynaaya ee minkunna idinka idinka mid a ajran cadiiman buu ilaahay u diyaariya ajar weyn sababu nuzuuli hadihi alaaya aayaddani waxay ku soo degtay horta awalan waxay la khitaabaysaa oo la hadlaysaa nabiga sala allahu calayh wasalam dumarkiisa waxaa dhacday rasuulku sala allahu alayh wasalam mar inuu ka cadhooday dumarkiisa sababtii cadhada keentayna culimadu laba shayba waa ku sheegeen sida mashhuurka ah culimada qaarkood waxay idhaaheen nebiga calayhi salaatu wasalaam dushiisa ayay isku qabsadeenoo yacni hadal aanu nebigu ka helinoo hinaase iyo wixii lamida ka dhashay ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam kaga cadhaysiiyeen markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam bil ka dhaartay dhammaantood ahlulcilmiga qayb kalena waxay idhahaan maya markii madiine la yimi reer madiina ama aws iyo khasraj iyo ansaar nimankii la odhan jiray in badanoo ka midii dad xoole iska haysta ayay ahaayeen oo noloshii maka lagu jiray iyo nolosha madiine nolosha madiine ayaa waxoogaa roonayd oo ka dhaqaalo roonayd maka kadibna dumarkii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay yaro tirsadeen in waxa weeyaan ay jirto baahi ku saabsan in waxa weeyaan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u kordhiyo waxa uu siiyo ee nafaqa ah ama biil ah ama adduunye ah kadibna waa iswarsadeen oo go-aan bay ku gaadheen inay nebiga arrintaa u sheegaan rasuulka sala allahu alayh wasalam caashaa loo diray nebigu markuu arrintii maqlay ayuu aada uga xumaaday nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka xisdisanayey ama uu ka haysanayey oo gacantiisa ku jiray may jirin ee wixii uu hayay dhammaantood qof walba wixii u awooday iyaga ka mida ayuu nebigu siiyey waxba kama hagaranin markuu nebigu arkay inay adduunyo raadinayaan isagoon waxba ka hagranin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam tii ka cadhooday jaabir ibnu cabdillahi wuxuu yidhi abubakar baa nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi iyadoo dadku ay nebiga sala allahu alayh wasalam gurigiisa hortiisa fadhiyaan oo war la maqlay nebiguna uu fadhiyo deedna nebigu umuu ogolaan umuu umuu idlin abubakar inuu soo galo cumar baa sidiioo kale sameeyey deedna nebigu umuu ogolaan haddana mar labaad bay idan weydiisteen inay soo galaan abubakar iyo cumar deedna nebigu wuxu uhi soo soo daaya rasuulka sala allahu alayh wasalam oo fadhiya ayay u yimaadeen dumarkiisiina hareerihiisa ay fadhiyaan waxaanay culimmadu idhaheen maalintaas rasuulku sala allahu alay wasalam sagaal dumar ayuu qabay shan quraysh ka mid a waa caasho iyo xafse iyo umuxabiiba iyo sawde iyo umusalama waxaa kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qabay safiya bintu xuyey annudayriya wa maymuuna bint alxaaris alhilaaliya wa zaynab bintu jaxsh alasadiya wa jaweriya bint alxaaris almustalaqiya afartaa kale ee carabtaa iyo shantaa qurayshta nacam rasuulka sal alla alay slam markuu abubakar soo galay cumarna u soo galay isagoo aamusan dumarkiisina harra fadhiyaan ayuu cumar yidhi wallahi nebiga waa la hadlaya insha allahuna waa ka qoslinaya nebiguna cadhaysan yi buu arkay deedna wuxuu yihi cumar khadaab ra- nebi maxamedow haddaad i arki lahayd xalay toole aniya islaantaydiioo hadalna dhex maray oo intay biil iyo waxaanan garanaynin i weydiisay dabadeedna aan fawaja'tu cunuqaha aan qoorta yani waxa weeyaan gacantayda kaga gujiyey haddaad arki lahayd maxaad u malayn lahayd buu ni waali ayuu ku yihi cumar markaasuu nebigu qoslay fadaxika nabiyu sala allahu alayh wasalam xataa badaa naajiduhu nebigu calayhi salaatu wasalaam waa qoslay ilaa iyo ay gawsihiisu muuqdeen deedna nebigu wuxuu ku uhi hunna xawli yas'aluni nafaqa waa kuwani hareero fadhiyo xoolay weydiinayaan abubakar markuu intaa maqlay waa xanaaqay caashuu doonay inuu garaaco cumarna kadalika xabsuu doonay inuu garaaco deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka celiyey aayaddu markaas sidaa ayay ku soo degtay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaas ayaa waxaa lagu soo dejiyey aayaddan waxaana la kala dooransiiyey dumarkii nebiga laba midkood imaa inay adduunyo doortaan iyo dhaldhalaalkeed oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam furo oo dabeedna yacni waxa weeyaan ay calafkeeda qaado wa imaa inuu nebiga sala allahu alayh wasalam maadaamaanu waxba ka hor- hakaranaynin xaaladdaa uu ku jiro ay ula kula sabraan deedna ilaahay agtiisa ajar ay ka helaan labadii kala doortaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa waa u sheegay caayishaan uu ugu horraysiiyey wuxuu ku yidhi dhegayso arrin baan kuu sheegayaa waxaan rabaa inaanad degdegin maadaamaad inan yar tahay oo aanad waxyaaba qaarkood laga yaabo inaanad dhuganin ha degdegin arrin baan kuu sheegayaa aabba aabbaha iyo hooyada la soo tasho oo maxay ahayd bay tidhi deedna nebigu aayaadkan buu u akhriyey markuu aayaadkii u akhriyey ayuu nebiga sala allahu alayh wasalam waxay ku tidhi afika astamiru abawaya ma adaan aabbaha iyo hooyada kaala soo tashada ilaahay baan ku dhaartay akhtaaru llaha wa rasuulahu wa daar alaakhira ilaah iyo rasuulkiisaan anigu doortay adduunya aniga waxba isagama kaayo xidhna aabbaha iyo hooyadana waxba kala soo tashan maayo taas midaan ka tala weydiinaya maaha ma aragtaad hase yeeshee arrin ba- arrin baan kaa dalbanayaa bay ku tiri nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan kaa dalbanayaa inaanad dumarkaaga u sheegin waxaan doortay waa la ishayaaye moogta Ah. dumarkaaga jawaabtan anigu ku siiyey inaanad u sheegin rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay i weydiin mayso mid iyaga ka midii waxaad dooratay ilaa waan u sheegaya ina allaha tacaala lam yabcathnii mucanifa ilaahay ima soo dirin anoo ah midaad adag oo dadka ku aad adagoon khayrka la jeclayn walaakinii ba- walaakin bacathanii mucalliman muyasira laa tas'alunii imra'atu minhunna cama اkhtarta ilaa akhbartuha sidaasay nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarkiisii dhammaantood waxay ku doorteen ilaah iyo rasu- ilaah iyo rasuulkiisa yani waxa weeyaan iyo aakhiro oo adduunyo ay uga doorbideen ah culimmadu waxay idhaaheen ilaa haddii ay dooran lahaayeen hadduu ninku gabadhiisa khiyaar siiyo idhaado labada yani waxa weeyaan khiyaarkaasi dalaaq ma noqonaya ma la xisaabinayaa in khiyaar la siiyey dalaaq sababku waxa weeyaan maadaamay nebiga sal allahu alay wasalam markii ay nebiga doorteen caaisha radi allahu tacala canha waxay tihi wax dalaaqa lagama soo qaadin ah waayo haddii aanu nebiga cid aan ahayn dooran lahayn ilaah iyo rasuulkiisa cid aan ahayn dooran lahayn dee nebigu alayh salatu slam kadib waana furi lahaa oo umatiickunna waan idiin raaxaynaya macnaheedu waxa weeye gabadha la furo dee waxaa la siiyaa wax qalbigeeda lagu qaboojinayo oo xoolaa ayaa la siiyaa oo ilaahay uu faray ah walilmutalaqaati esh mataacun bilmacruuf soo maha ha calaa xasab ninke waxaanu noqonaya waxaa laabteeda lagu qaboojinayaa mid ku xidhan haynta ninka ay kala tegayaan mid ku xidhan nebigu wuxu uhi wa- ilaahay wuxu uhi fatacaalina umatiickunna wa usarixkunna waxaan idin furi saraaxan jamiilan aan cay iyo aflagaado iyo xumaan iyo waxa weeyaan aan a- aan lahayn xaqiiqatanna edebka noocaasa dad badan oo muslimiin waa ka tegeen dad badan oo muslimiin way ka tegeen waxaad arkaysa laba qof oo isqaba oo kala tegaaya oo aflagaadada iyo xumaanta iyo waxaa lagu wada hadlaayo aanad malayn karin aad moodda inaan weligood wax wanaagi dhex marin hadi laysat min shiyam alislaam akhlaaqda islaamka ka mid maaha ah ilahay wuxuu qur-aan ku sheegay ima in si wanaagsan loo wada joogo wa ima in si fiican loo kala tago labadaa wax ka dhexeeya ma jiraan amaa waxa weeyaan cayda iyo aflagaadada iyo isxumaynta waa waa khuluq shaydaan wey sidaa ogeed wax dalaaqa lagama soo qaadin culimadu masale ka hadleen waxay dhaheen hadduu nebigu furi lahaa dumarkaas oy furninka dooran lahaayeen oy dooran lahaayeen in adduunya ya iyo dhaldhalaalkeedoo la furi lahaa nebiga cidaan ahayn ma geyi lahayd oo waxay naqaaneen nebigu alayh salatu wasalaam dumarkiisa uu ka dhintay miyaa u bannaantay ummaddiisu inay guursadaan ay ayib hadduu nebigu furi lahaa ma u banaanaan lahayd cidaan isaga inay guursato culimada qaar baa yidhi maya laakiin sawaabku waxa weeyaan haa way u banaanaan lahayd waayo de wa usarixkuna saraaxan jamiilan hadday maxbuusaad ahaanayaan sarax jamiilu noqonaya nebigina waa ka tegeen cid kalena ma hayaan ayu saraaxin haada marka saasay culimadu rajixeen ilaahay wuxuu uhi wain kuntunna turidna allaha warasuula haddaa ilaah iyo rasuulkiisa doonaysaan oo rabtaan oo sidaa inaad kula noolaataan yani nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam maadaamaan waxaa idinka haqri jirin wa daara alaakhira iyo daarta aakhira iyo ilaahay agtiisa waxa yaalla iyo janno aad doonaysaan fa ina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran ilaahay kuwiina ixsaan sameeya ee nebiga calayh isalaatu wasalaam adeeca waxa uu u diyaariyey waxa weeyaan ajar weyn buu u diyaariyey wa ayu ajrin acdamu min aljanna ajarka ka weyn muxuu yahay inay janno galaan nebigana calayhi salaatu wasalaam ori u noqdaan yani waxa weeyaan booska uu isagu joogana ay tagaan ajar ka weyn baa jira ajar ka weyn ma jiro ayib fawaaidda ay leedahay doorashiinta la kala dooransiiyey dumarka nebiga sala allahu alay wasalam labadan arrimood waxay culimmadu yidhahdeen waxaa ka mid ah rasuulka sala allahu alayh wasalam daryeel ilaahay uu daryeelaayo oo in la dhibo loo diidaayo waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam oo yacni waxa weeyaan haddii isaga ay nebiga sala allahu alayh wasalam oo takhyiirka marka uu siiyo haddii ay doortaan yani waxa weeyaan in culays saarmo ilahay uu ka kor qaadaayo siduu ilahay yihi ma kana cala nabiy min xarajin fima farada allahu lah waxaa ka mid ah tansiih ilaahay uu ka yani waxa weeyaan fogeynayo nebigiisa iyo ehelkiisa adduunye iyo dadkeed inay noqdaan oo ka daba dhacaan iyo dhaldhalaalkood waxaa ka mid ah dumarkiisa oo laga badbaadinayo inay ifmi iyo dembi ay nebiga sala allahu alay wasalam ka kasbadaan oo dabadeedna ciqaab halkaa uga soo hoydo waxaa ka mid ah dumarka nebiga sala allahu alay wasalam oo ilaahay uu sharaftoodii iyo derajadoodii uu kor u qaaday oo markii ay ilaahay ay doorteen rasuulkiisa sala allahu caleyh wasalam bal hadda wixii ay ka heleen waynu arki doonaa waxaa ka mid ah aayaadku waxyaabayna tusayaan inuu takhyiirku bannaan yahay ninku inuu gabadhiisa doo yani door siiyo waxaa kaloo ka ban yani waxa weeyaan ka mid ah in adduunye iyo aakhiro aakhiro laga la hormariyo inuu dadyaga muslimiinta ilaahay farayo aan adduunye lagu daalin oo aan aakhiro loo iloobin oo adduunyo aan lagu kadsoomin iyo xaqaaradeeda waxaa ka mid ah in gabadha mutalaqada mutacad la siiyo iyo wax qalbigeeda loogu qalbi qaboojinaayo walihaada dhaqanka wanaagsan ee dadyaga soomaaliyed ay leeyiin waxaa ka mid a ma adri de dadkii qaarkood inay hadda isbedeleen in gabadha marka la furo in waxii gurigeeda yaalla ay waxa weeyaan iyadu qaadato hada waa waa caado aada u fiican cala zawj waxaa kaloo ka mid ah yani waxa weeyaan nebiga sala allahu alayh wasalam sha'nigiisa iyo weynidiisa iyo sharafta ilaahay uu sharfay iyo dumarkiisa ilaahay jala wacalaa iyo waxa uu u diyaariyey ee sharaf iyo mansilada ilahay wuxuu yidhi yaa nisaa annabiy dumarkii nebigow man yaati ni man ya man yaati tal kal qofka la yimaada man yaati ka la yimaada minkuna idinka idin ka mida talla timaada minkuna idinka idin ka mida bifaxishatin xumaan wa mubayinatin cad oo bayine iyo burhaan iyo yani waxa weeyaan daliil leh yudaacaf laha alcadaabu cadaabka ayaa loo limin laabi dicfayni laba jeer baa loo limin laabi wa kaana dalika liminlaabka wa kaana wuxuu ahaaday daalika liminlaabkaasina cala allahi ilaahi yasiiran mid u fudud ayuu ahaaday waman yaqnut buu ilaahay yidhi tiina adeecda waman yaqnutta adeecda minkuna idinka idinka mid ee lilaahi ilaahay adeecda iyo warasuulihi rasuulkiisa wa tacmal samayso saalixan camal wanaagsan nu'tiha buu ilahay yidhi waa nusiini ajraha ajarkeeda nusiini maratayn sida haddii ay caasido macsiyo la timaadaba loogu libilaabayo cadaabka ayaa hadday xasano iyo daaca iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam ay u hogaansanteen amarkiisana loo siinaya ajarkeeda lilaab waactadna allaha buu ilahi yihi waxaanu u diyaarnay risqan risiq oo kariiman sharaf badan aayaddan culimadu waxay dhahdeen ilaahay waxa uu kula hadlayaa dumarkii nebiga waxaana laga waaninayaa inay nebiga sala allahu calay wasalam khilaafaan oo nushuus iyo amar diido iyo khilaaf ay ku sameeyaan ayaa laga waninaya ayaa laga waaninaya waayo faaxishada markaa macsiya lagu fasira oo macsiyada looga jeedaa waa maxay macsiyadaas waxaa looga jeedaa nushuus diidmo dhaga adkaan waxa weeya rasuulka sala allahu alay wasalam hadalka ku taagaan waxaanu hayninayo weydiiyaan ma aragtaa culimada qaarkoodna waxay dhahaan bifaaxishatin waxaa looga jeedaa zino oo lafdul faaxisha qur-aanka in badan wuxuu ku soo areeyo zino looga jeedo laakiin taa ishkaal baa ka soo bixi ishkaala ka soo baxayna wax weeye ma suurtagal baa inay zina ka dhacdo ummahaatu lmuuminiin mumkin a ayib maadaamaaynu ognayn in ilaahay dhowray oo rasuulka sala allahu alayh wasalam maadaamay firaash u yihiin iyo afooyin u yihiin ilaahay jala wacalaa uu karaameeyo waxaas aanay yani waxaway rabbi ka ilaaliyey sidee baa loo leeyahy man yaati minkuna bifaaxishatin mubayina seesaa loogu fasiraya culimadu waxay dhaheen iskama macnaheedu waxa weeye haddii ay idinka dhacdo may dhicina hadday idinka dhacdo ma aragtaad may dhicine hadday idinka dhacdo saasaa dhacaysa oo ilaahay u yeelaya oo maxay la mid tahay waxay la mid tahay nebiga waxaa lagu yihi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika la in ashragta la yaxbadanna camalu haddaad nebi maxamedow shirki samayso camalkaaga iyo cibaadadaadu way burayaan ma suurtagal in xilin shirki ka dhaco haddana waa lagula khitaabaya ma aragtaa macnaheedu markaa maaha inay ka dhacday ee nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa khitaabka loogu jihaynaya in shirkina looga digo iyadaanu isaga ka dhacaynin dadkiisana loogu yani ummaddiisana loogu qusgoyo ilahi wuxu uhi walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun ilahi wuxu uhi qul in kaana liraxmaani waladun haddii ilaahay ilma uu yeesho faana awalu lcaabidiin ma suurtagal baa taas miyay dhacday laakiin waa hadday dhici lahayd dhici mayse marka man yaati minkuna bifaaxishatin mubayina macnaheedu wuxuu noqonaya haddaan xumaan la timaadaanoo zina idinka dhacda idinka dhici mayse yudaacaf laha alcadaabu dicfayn marka waxay culimmadu idhaaheen saddex shay ayay ka faa'iideen dumarka nebigu calayhi salaatu wasalaam doorashaday nebiga doorteen waxaa ka mid a inuu ilaahay ummahaatu lmu'miniin ka dhigay waxaa ka mid a ilaahay inuu rafciyey darajaadkoodii a waactadnaa lahaa risqan kariima camalka saalix ay sameeyaanna laba ajar halkuu qofka kale ajar keliya ka helaayo loo siiyey waadix waxaa talo tu saddexaad oo ay ka heleen ah aayaadka inoo iman doonaa siday sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam doorashadiisa ay ka heleen ah inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam loo diiday inuu cid kale ku bedelo furo ma aragtaad intaan dhayna waan dhamaystiri doonaa subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk sala allahu wasalam